بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الدين أما بعد faslun fi ridaaci ama fi radaaci nuugmadii ayuu u baabaya iyo ta'hiirka ay ku leedahay xurmada guurka taasaa laga hadlaya sheekh abushujaac wuxuu leeyahay wa idaa ardacat haddii ay nuujiso almar-atu haweentii bilabanihaa caanaheeda haddii ay nuujiso waladan ilmo weladka markan wiil iyo gabar waa isku mid saara wuxuu noqonayaa alradiicu ilmahaas la nuujiyey radiic waa ilmaha caanaha nuugay waladaha inankeedii kale ayuu noqonaya ilmeedoo kale wuxuu ku noqonayaa inaysan guurso karin la khalwoo karto la safri karto amaa dhaxal iyo hadhow inay nafaqadeeda ku waajibto iyo maya laakiin bishardayna waa laba shardioo axaduhumaa midka ugu horeeya an yakuuna waa inuu ahaado oo an yakuuna lahu waa inay u ahaato duuna sanatayn laba sano wax ka yar waa inay u ahaato macnaa laba sano wax ka yar markuu nuugayo waa inuu noqdo athaanii kan labaadna an turdiicahu waa inay nuujiso cunugii khamsa radacaatin shan nuugmo oo mutafariqaatin oo kala tagsan markay saas ay noqoto maxaa ka ratib maayo nuugmadaa labadaa shardi laga helay shardi kaley ku daraano waxay dhahaan wusuulu laban ila almacidda inay caanuhu ay caloosha gaaraan hadduu afka intuu geliyo sooma tago isagoon calooshiiba gaarin taas nuugma lama yidhaahdo waxa ka ratimaa waa kan aho waxa weeye ayadii waxa weeye inankeedii maadaama uu yahay weladkeedii ee inan hooye ma guursan karaa maya weladkeediiba haddii la yidhi macnaa halka waxaa laga fahmayaa labadooda hadduu inan yahana hadday uu inan yahaan inuusan guursan karin inan hadday tahaana waxa weeye waxay u noqonaysaa maaragtay hooyo labadaba wa yasiiru zawjahaa zawjkeeduna wuxuu noqonayaa aban lahu aabbo u noqonayaa marka zawjkiina aabbo kale u noqonaya ilaa caanaha uu nuugay isagaa irmaaneeyey wa yaxrumu markaa waxaa ka xaaraana cala almurdici cunuga la nuujiyey ataswiiju ilayhaa ma garatay inuu hooyadii nuujisay inuu zawjeysto haddii uu wiil haddii uu maarata wiil yahay gabar haddii uu yahana odagii ma guursan karo wa ilaa kulli man naasabahaa wixii iyada u nasab sheegta wixii u nasab sheegto oo waxay dhashay iyo wixii dhalay iyo odaga laftiisa odaga ilaa aabbuu noqonaya walaalihiis waxay u noqonayaan maaragtay adeeryaala u noqonaya ma garatay gabdho walaalaha eedooyinay u noqonaya wa yaxrumu calayhaa waxaana ka xaaraana ataswiiju iyaguna inay guursan ilalmurdaaci kii la nuujiyay iyaguna ma guursan karaan iyo wa waladihi weladkiisa wixii caruuroo ka farcanma labadii nuujisay aabbihii caanaha irmaaneeyey iyo hooyadii nuujisay ma guursan karaan duuna man kaana fii darajatihi wixii asaga la sinan oo asaga walaalihiisa kan la nuujiyey walaalihiisa ow aclaa dabaqatan minhu ama ka sarreeyo aabba iyo awowo ah waxaa weeye wax yar haddii aan sabuuradda aan qaadano radaacada maya sabuurmataalaqalin nugmada waa laba dhinac dhinaca wax nuugay iyo dhinaca la nuugay haa dhinaca asagu wax nuugay kan wax nuuga waxaa la yidhaahdaa alradiic waa la yidhaahdaa kan wax nuugay ilmaa wax nuug wiil iyo gabar murdacna waa la yidhahdaa almurdac fakidaan radiicna waa la murdacna waa la yidhahdaa cidda uu nuugay oo hooyada al-ummu hooyada unuugay ummada almurdica aa la yidhaahdaa almurdica tan wax nuujisa hooyada waxaa la mid ah aabbihii hooyadan irmaaneeyey oo macnaa caanahan ay nuujinayso odagii ka irmaaneeyey macnaa odagii ilmaha ka dhalay caana ay ku irmaanaatay odagii u wareeyey asagana aba u dhigaya noqonaya dhinacaan cunugan wax nuugay asaga xurmadu waxay gaaray asaga naftiisa iyo wixii ka farcama owlaaduhu isaga owlaadiisa owlaadu owlaadihi laakiin akh walaalkiis iyo ukhti oo asaga la darajo sinan iyo kor aad ab iyo um iyo wixii ka sarreeya shuqul kuma laha isagay ku eg tahay marka ciddaan iyaga waxaa ka xaaraama aabbahan iyo hooyadaa nuujiyey cunugan keli ah iyo wixii ka farcana wili gabar wuxuu yahaa soo maaha laakiin asaga hooyada iyo aabbaha furuucuhuma furuucdeeda furuucdiis usuusha ha usuusha soo maaha iyo ayaga wixii la sinan aabbayaa la sinan cam iyo camma soo maaha hooyana yaa la silan khaal eh iyo khaala soo maaha wixii ayaga la sinan eh iyo wixii usuushooda iyo furuucoodaba isaga cunugan xaaraan waa laakiin iyaga maxaa ka xaaraana waxaa ka xaaraan ah owlaadiisii ninkan amaa walaalka iyo walaashi iyo aabihiisa iyo hooyadiisa kuwan waa u wada bannaan yihiin shuqul kuma laha soo maha marka dhinaca wax nuujiyey oo radiica xurmadu waxay ku kooban tahay bis oo keliya asagaas iyo owlaadiis wixii ka farcamo amaa dhinaca wax nuujiyey ayaga laftooda wixii ka farcanma usuushooda iyo ayaga wixii la sinan amaa wixii ay sii dhaleen ilma adeer camalay noqonaya shaqa kuma laha soo maaha kuwaan iyaga wixii ay sii dhaleen ilma adeer camalay noqonaya laakiin usuusha iyo furuucda iyo ayaga wixii la sinan khaalo iyo khaalo iyo camo iyo camo cunugan xaaraanay ka yihiin marka idan xurmadu dhinacaan wax nuujiye u badan tahay dhinacan waxa ka khusaya waxa waaye cunuga radiica asaga iyo owlaadiisa amaa islaantaa nuujisay iyo kan walaalki ma garatay ama odagaan caanaha iska lahaa walaashiis ama aabihiis hoys waxaa o dhan waa iswa wada guursan karaa soo maaha marka dhinaca oo wax la nuujiyey asaga radiica xurmadu asaga iyo faraciisa waay bis laakiin dhinacaan wax nuujiye waa hooyii aabbay noqonayaanoo ayaga iyo furuucdooda iyo usuushooda usuusha iyo weliba jiilka hore usuusha ka mid aljiil alawal min al usuul halkaas aad sida aan ku soo marnay muxaramaad min annasab soo maaha iyo ayaga wixii la sinan oo sidii aabba ade walaalkiis ama walaasha adeer iyo waxay u noqonaa iyo eedo hooyo walaasheed iyo walaalkeed hooyo habaryar iyo abtiyaa loo noqona waa mafhuumaan u malaynaa intaas intaa markaa markaa fahamtaan inaa kitaabka fahamtaan waa idin sahlan sababta xoogaa waa lagu wareeraa yacni jihaadka ma sinna dhinaca maaragtay oo wax nuujiyey ayaa xooga badankeeda iska leh faslun fi ridaaci ha ha faslun fi ridaaci u badan yahay ridaac bidami lkasr bifatxi alraa wa kasrihaa labada waa layidhaha ridaac iyo radaac labada waa dhihi kara waa luuqo wey waa caanaha ilmuhu ay nuugayaan laakiin sharci ahaanna waxaa la yidhaahdaa xusuulu labanin fii jawfi tiflin calaa wejhin makhsuus caanaha hooyada caanaha oo qof untha ah oo sagaal sano gaartay ugu yaraan heer ay caanoyeelo garto oo qof dhadigna ah caanaheed ilmo adiga laba sano iyo wixii ka yar ah inay caanahaas iyo calooshooda ay gaaraan kolley shuruud ay leedahay kaasaa la yidhaahdaa waxaana asal u ah qowluhu tacaala wa ummahaatukum ulaatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca markii la tirinayo xurmada waxaa la yidhi xurmada calaykum ummahaatukum si loo soo waday wa ummahaatukum ullaatii ardacnakum waxaa kaloo idinka xaram oodan goorsan karin hooyooyinkii idin nuujiyey iyo wa akhawaatukum walaalihiina oo min aradaacati xagga nuugmada idinku walaalo ah oo waa maxay islaanta idin nuujisay walaa ilmaha ay dhashay ama odaga caanaha irmaaneeyo ilmahaas ou la nuugay da-daas ou nuugay odaga irmaaneeyey isaga laftiisa wixii oo dhaloo baha kala ayaguna maaragtay waxay xurmadu way gaareen nabigu marka labadaana aayaddu sheegta nabigu uu sii ballaariyo marka wuxuu yihi yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min annasab iyo xadiidka isagoon daliiska koyliho nuugmada waxaa ku xaaraana maa yaxrumu min nasab marka saan sheegnay dhinaca radiica kan wax nuuga waxaan dhahnay xurmada asaga iyo farciisa bis ay ku koobanta walaalihiisa walaalkiis isaga la dhashay hooyada nuujisa oo guursan kara sababta waxay u tahay lama arko soo maaha walaashii asaga la dhalatay odaga caanuhu nuuga irmaaneeyey ma yacni mathalan waa guursan karaa soo maaha wax ka khuseeya lama arko laakiin dhinaca la nuugay hooyada um ay noqonaysaa aabbihii caanaha iska lahaa ab uu noqonayaa labadoodu waa ka xaaraam iyo faracooda iyo usuushooda iyo ayaga waxa la sinan oo macnaha walaalahood ah hooyada wixii walaalaheedo rag iyo haween oo habaryar iyo waxay u noqonayaan iyo abti aabbaha wixii walaalihiisna waxay u noqonayaan adeer iyo eedo oo ninka abilqucays markuu caasho u yimid ay u diiday nabigu waa kii u idmoo yidhi huwa camuka min aradaaca cam min radaa waa maxay islaanta ay nuugtay ninka qabay oo caanahaas ka irmaanay oo walaalki ahaa marka waa camuka min radaacati saas oo kale wey marka dhinacaan wax nuujiyey ayay xurmadeedu ay badan tahay dhinacaas wax nuujiyey cunugaas wax nuugay iyo owlaadiisa bis ay ku koobanta hadhow marka qofku markuu yaxrum min aradaac maa yaxrum min annasab hadhow inuu halkaas u qaadoo yidhaahdo maaragtay kii la nuujiyey walaalkiisii kuwan kale waa ka xaaraam wax shuqul iskule markaas ma aha kallaa mafhuuan umaleyna kitaabkan waa ka fahmaysaa waidaa ardacat ilmar'atu haweentii haddii ay nuujiso bilabanihaa waladan ilma hadday nuujiso waladka marka gabar iyo wiil waa isku mid saara wuxuu noqonayaa alradiicu ilmahaas la nuujiyey waladaha waladkeedu noqonaya laakiin waa bishardayni laba shardi markii la helo ayuu waladkeed noqonaya shardiga u horey axadumaa an yakuuna lahu waa inuu ahaado duuna sanatayni laba sano waa inuu ka yaryahay oo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka maaragtay umu salama ay warisay oo oo maaragtay tirmidi iyo axmed iyo keyrkii ay wariyeen laa yaxrumu min aradaaci ilaa maa fataqa alamcaa ridaaca waxaa ma xarimo ilaa mindhacirka wax kala fura maahan oo wa kaana ahaaday qabla alfitaami ilmaha intaan hooyada laga goyn ilmuhuna laba sano kabacdi haddi waa fitaam ay ku sugan yihiin waana xadiidku waa saxiix wey nacam wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu nabigu nin ay maaragtay u yimid caa-isho oy tiri waa maaragtay walaalkay waaye oo min aradaaca u dhahay undurnaa iska eega oo iska hubiya man ikhwaanukuna min aradaacati kuwa walaalaha oo dhabtaa fa inama aradaacatu min almajaaca radaacadu waa gaajo cunug maaragtay caanaha markaa ku gaajo beeli kara wey waa caanaha hooyada oo nafaqo u noqon karto wey markaasna waa marka oo laba ou ka yaryahay halkaas waxaa imaanaya qiso kolley dadku waa ay maqleenoo baryahan fiqulmuqaaranka waa la wada maqlaa oo islaan la yidhaahdo sahlo bintu suhayl ou qabi jiray maanta ma arkaysaa abu xudayfa ibnu cutba ibnu rabiica ayaa nin addoonoo saalim dhihi jiro nin aada u fadli badnaa ah oo saxaabiha mawlihiisou ahaa marka hore wou tabaniyey wiilow ka dhigtay kabacdii tabanigiyaa la joojiyey marka intuu wiilka u ah dee wiil cidda ka midou ahaa markii dambe hadda wiilnimadii la joojiyey iyadii kama maaranto wiilkeedii camalo u noqdo gurigii waa uu soo gelaya marka waxay tihi gurigi haddii uu soo galan abuu xudayfa uu ka yar xumaanaya nabigay weydiistay markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ardiciihi taxrumii calayh nuuji waad ka xaaraam noqonaysa marka waa ridaac kabiir ah fa hal ridaaculkabiir yu-ahir marka ma saameynaya aswaaja nabiga culammadu waa isku khilaafeen culammadu jumhuur culamaa iyo aswaaja nabiga intooda badan waxay yidhaahdeen ridaaculkabiir ma saameynayo axaadiida hadday qaate caa-ishana xadiidkaasi ku tagto waxay tiri waa saameynaaho hadday rabto marka qof inuu usoo galo ilmahay eedada u tahay iyo walaalaheedaa nuuji jiray qaarna waxay yidhahdeen daahiriyada iyo ridaaculkabiir waa yu-ahir waa saameynaya sida marka khulaasada ah waa sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu soo khulaasiyay culammada muxaririinta ah nasaasay ku raaceenoo wuxuu yidhi asalka waxaa weeye ictibaaru radaacati fi siqr in la eego nuugmada yaraanta in la eego ilaa idaa dacat ilxaajatu inay maaragtay dan ay maaragtay ay dhibaato ay timaado maahan karidaaci alkabiiri aladii laa yustaqnaa can dukhuulihi cala almar-a nin weyn oo cidda uun ka mida oo markaa ama gabarna waa la mid oo markaa ninkii cidda qaba odogii cidda uu maaragtay uusan laga maarmin ama khidmo ama waxyaalo kale dad uun maaragtay aada isugu dhex jira ay yihiin wa shuqa ixtijaabuhu canhu in laga xijaabtan hadday gabar iyo wiil taab way adag tahay ka xaali saalim maca imra'ati ibni xudayfa oo kale waa familu hada alkabiiri idaa ardacatu lilxaajati aahara ridaacuha wuu saameynaya waqad yajuusu lilxaajati maa laa yajuusu ligayriha xaajadan inuu u bilowdaa dhici karta iyo baahidu ay keento waxaan marka hore aan bannaanin marka qowlkaasna marka labadii nas baa lagu camal falay laakiin waan ognahay mujtamaceena soomaalida asalba horta ridaaca marka hore maba xafidnaba xataa kii jira aanaan xafidin oo saqiirka ah oo qofku maxram maba u yaqaanaba ridaacba ma aragteen qof dhahaya waa walaalkii nuugmada iyo soomaalida waayii hore maba jirinba culimmadii fiqi waa ka akhriyeen laakiin laysa lahu maaragtay tadbiiq fii waaqici ilamri ma laha marka hadda hadda haddii lagu kabkabo qofkii wax uusan khariiso uusan u aqooninba dhibaatay marka ku noqonin marka hadhow aqwaasha horoo kale inta la maqlo la dabaqo haddau dhibyo ka imaan sababtoo shayga xataa waxaweye hadduusan mujtamaca uusan caado iyo curfi ulahaynoo sida walaasha uga baygago uusan uga baygagaynin hadhow marka in laga fogaado waayo soo maha marka soomaalida asalkii ridaacaaba ka maqanba xurmadiisiaba ka maqan soo maha hadda ridaaculkabiir haddii la kabkabo dhibaato marka uu la imaanaya marka iftooneedana waxaa la rabaa wax mujtamaca maaragtay haddaysan waxaani waajib aysan ahayn oo shay hadda sunnaha laga tegay aysan ahayn ma banaanta mase ma banaano ay tahay wixii fitno ka imaanaya marka horeba in maaragta yani laga digtoonayo marka aniga xilata fiqiga wuxuu keenaa soomaalida baabkaas in laga xiro sababtooba asalba ridaac haddowsan aqoonin hadda ridaac weynoo la kabkabay waxawaaye dhibkiisuu keenaa hadho mafaasidiisuu keenaa marka in bannaankaba laga jooji allahuma la dad yaqaanoo diinta yaqaanoo maaragtay oo adqiyo ahoo maaragtay yani warac oo ku jiro maahane haddii la yidhaahdo maaragtay jaantaarogan haddii la iska yidhaahdo hadhow dhib badanaa ka imaan kara marka xoogaa in maaragtay yani ilaa dadku ay diinta ay ka baranayaan ama ay maaragtay ka baranayaan bal horta kii oo asa saxiixa bal horta ha lagu tarbiyoobo gabdhaha hala yidhaahdo ridaaca iyo nuugmada xafida ilaa carabta asalayba u yaqaaneen markii horeba intaan islaamku imaaninay yaqaaneen ambiyadii hore iyo waxbay kala hadheen asal u yaqaan laakiin anaga asal ma yaqaan ilmihii waa la nuujina wax sheegaa lama arka dhawaa isla guursanaa wax sheegaa oo dabdina oo xafdina maa jira ma jiro kam soomaali aan la aqoon allahu aclam oo naa isla nuugto isqabta laakiin wax labdina oo sheegaayo maaragtay ma lahan allahu aclam athaani midka labaad waxuu dhi axaduhaa bishardayni axaduhaa midkood an yakuuna lahu duuna sanatayni laba sano waa inuu ka yaryahay oo macnaha ridaacadu markay saameynayso asalku waa siqarka waa kabiirka daruuraa timid laakiin daruuradaasna haddaan fitno eesh aysan ka dhalanaynin waay oo dad waracaho maaragtay ridaacada xaqeeda ay siinaya waay ama dad caamaho rababa inay maaragtay baab iska furtaanba ya hadhow haddaad baab u furtid oo fasaad uu ka dhaco adiga iftooda qofka iftooda markaa ka mas-uula waa maxaa la rabaa markaad mujtamac waxu iftoonaysid dhaqankiisa iyo wixiisa iyo wax mafaasi ka ratib maayo adii laftaada inaad garanaysid oo intaad masalo uun meel isku arg hididii la soo dhow mujtamaca dhex dhig hadhow waxaweye dhibaata maaragtay ka imaanayso nacam qof walbaa kitaabka wuxuu ka hor jegjeg hadduu la soo yiraahdo horta waxaan aada faafinaysa ma waajiba ma sunna waajib hadday tahay de waaba maarata waajibka hadday sunno tahana bal hor dadka intay ka barto usug hadday sunna jaa-is ay tahana maxaa mafaasid ka ratib ma haddaa iftootid waxaasoo dhan daraasay maarata u baahan tahay nacam athaani tan labaadna an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin todo shan nuugmo mutafariqaatin oo kala gedisa oo waxaweye radaacadu ta'hiirkeedu zamana waa leedahay cadadna waa leedahay zamanka waa inay tahay iyo waktiga duuna alxowleyn laba sano wax ka yar cadadkuna waa inay shan noqdaan shan nuugmo see loo tirinayo cunugu markaa xiskinta uu nuugayo naaska afka uu gashado uu maaragtay xaajadiisa uu gudanayo nuugmaa la yidhaahda hadduu isagoo nuugmayo xoogaa intuu xindhiso ama maaragtay xoogaa uu qado haddana uu kusoo noqdo ama uu nocaaso weli hal nuugmaa loo xisanaya laakiin hadduu naaska ta jaqo jaqo jaqo jaqo jaqo oo xoogaa maarata markuu cokonaado oo xagga sanka uga duho hadhow tu kale uu markaas uu ka tuurto markaas waxa weeye labaa loo xisaabinaya nacam sidaasna waxaa ku tegay shan radca inay tahay maaragtay imaam axmed imaam shaafici iyo jumhuur ahlulxadiid saasay ku tageen waxayna u daliishadeen xadiidkai caa-isha oo waxay tihi kaana fii maa unzila casru radacaatin macluumaatin muxaramaat fa nusikha bikhamsi ya ha cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la yaqaano way xarimhayaan haddana waa lagu nasakhayoo khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna marka iyadoo la akhrinayo oo weli aan lafdigeeda la naskhina nabiga la ofsaytir laakiin xukunkii waa joogay waxaa kaloo markhaati kacaya markii la yiri sahle bintu suhayl maaragtay nuuji saalim mawla adi xudayfa shanay nuujis taa marka waxaa laga qaadanayaa inay saxaabada agteeda curfa ay ka ahayd oo laga ogaa shan nuugmo inay tahay adigoo culummo kaloo sida axnaafta ko le hal maaragtay yani nuugmaa ku filan laakiin waa laga xoog badan yahay madalka imaam shaafici keyrkiisa ahlulxadiidka masaladan ku xoog badan athaani ka labaadna an turdicahu khamsa radacaatin mutafariqaatin oo kala duwan marka haddii maxaa ka dhalanayo hooyadii waaba sheegno waxaa la yidhi weladkeedooba noqonaa hooyo keliya maahane caanahan aawo odaga iska lahaa aabowgii meesha maa looga tegaa maya ilaa caanahan wiilaa irbaanaystee wayasiiru wuxuu noqonayaa zawjuhaa gabadhaa zawjkeeda aban lahu aabbuu u noqonaya waxay leeyihin haddii ay zino oo caanahaas ay ka nuugmato aabbahaas ma jira laakiin habarta xurmada waa imaanay laakiin zinada iyadoo xurmo ma laha ma garan waxaa kaloo kamid il hadduu maaragtay wad-u shubha haddii uuy maaragtay caanahaas ay ka uuraystaan ayaduna xurmay leedahay ilaa wad-u shubha isaguna xurmau leeyahay soomaa ilmaha waa loo nisbaynaa mana la xadaayo soomaan xurmaa ka ratib mayso ilaa qofkan kas waxaan uguma tegin laakiin zina haddii ay tahay hooyadu unbaa ay noqoneen sax ilaa iyadoo caana waa nuujisee amaa aabbahan zaaniga ah oo isagu maarata caan irmeeyay caanihiisu marka wax qiimaahay leeyihiin lama arko saasuu culimmadu ay leeyihiin wayasiiru zawjuhu aban lahu aabba u noqonaya soo maaha marka hooyadii iyo aabbihii kuma ekee waxaan dhahnay usuushoodii iyo furuucdoodiiba cunuga la nuujiyey xaaraan bay ka noqonaya soo maa iyo ayaga wixii la darajaa walaalahoodoo kale habarta walaalaheed walaalaheed oo raga iyo walaalaheed oo haweene ab habaryaro iyo maxay noqonayaan iyo abtiyaal adooga walaalihiis gabdho iyo rag maxay noqonaya eedo iyo aderyaal bay noqonaya marka usuushiina waa kaas iyo furuucdii wayaxramu markaa waxaa ka xaran cala almurdaaci kii la nuujiyey ataswiiju ilayha hadduu wiil yahay hooyadii ma guursan karo hadduu gabar yahana odagii ma guursan karo soo maaha wa ilaa kulli man naasabaha qofkii u nisbo sheegta oo nasabku waa maxay ama furuucdiisa eesh ama usuushiisa ama iyaga wixii la darajo sinan ilaa aabbihii hooye hadday noqdaan wixii asaga la darajo sinan oo asalka hore isaga yimaadaan oo adeeryaal iyo eedooyin iyo habaryaro iyo abtiyaal ah waa xaaraam wey wayaxrumu calayha iyadana waxaa ka xaaraana ataswiiju ila lmurdici fiir dhinaca murdica kuwa waxaa reeba ilaa man naasabaha ataswiiju ila lmurdici wa waladuhu aa layiri wa waladii ila lmurdaci kan la nuujiyey ha ataswiiju inay guursadaan ila lmurdaci kan la nuujiyey iyo wa waladihi waladkiisa waladka gabar kaliya looguma jeedo iyo wiil waa wiil iyo gabdhaba duuna man kaana fii darajati ciddii asaga darajadiisa may oo walaalihiis asaga labadaa nuujisay waa isguursan karaan labadan asaga nuujisay oo aabba iyo hooyo ah haddee wiil iyo wiilal iyo gabdho la garseen aabbihiis oo nuugmaduna gabar asaga la artay wuu guursan karaa hooyadiis oo nuugmadana wiil asaga la dhashay wuu guursan karaa soo maha laakiin ilmihiisa maya soo maha asaga wixii ka seerayna iskaba siidaa oo aabbihiis mathalan cidaa daris ahaa mathalan soo maha wiil oo dhalay haa islaantii dariskeed ka nuujisay hadhow islaantii odagii isfureen ama waaba ka dhint soo maha odagii hadhow maxaa ka jooga inuu islaantan garoob hadduu arko u qac ka siiyo yaa wax ka reebaa lama arko waa iska banaanta sababtoo cunugaa nuujisa maahane wax kaloo maxramiyaa es ma dhex yaaliin saas waa marka dhinaca murdaca waxaa weye waxay ku koobantahay isaga iyo faraciisay ku koobantahay xaashiyada iyo dadka asagaa la sinana ma gaarayso asalkiisana waxaweye min baabi owla laakiin dhinaca bahasha ay ku baahayso waxaweeye waa dhinaca murdaca oo hooyadii nuujisana hooye noqone aabbihii caanaha iska lahaa aabbo furuucdooda iyo usuushooda iyo kuwii la sinana xaaraamay ka noqonay okay duuna man kaana fii darajatihi kuwii la sinan murdaca wixii la sinan ow aclaa dabaqat min oo kasii sarreeyaba min baabi owlaba marka haddaad saas u fahamtaan dad badanaa ku xujaysan kartaanoo kaga bohleysan kartaan insha allah sababto waa masale cawiisoo daqiiqaho qof aan si fiican ugu fiirsan siuu ku fahmay adag tahay faslun fi nafaqati fasalkaana nafaqada u baahan yahay nafaqada waxay ka timid min alinfaaq waana bixinta waxyaalaha xoolaha la bixiyo laakiin infaaqa walaa yustacmalu ilaa fi lkhayr ma garati marmar waa dhici kartaa maarata yacni wacan maalihi fii ma anfaqa marka la leeyahay laa tasaalu qadamaa cabdin xataa yusala can arbaca waxaa ka mida can maali fii ma anfaqa marka taa khayrtii sharka waa ku dhacaysaa ma wax fiican oo ku biix mase waxun laakiin sida qaalibka infaaq dhinaca khayrka ayaa loo isticmaala nacam nafaqadu marka saddex sababooday leedahay qofka ay ku waajibayso imaa qaraabo inuu kugu waajibiso wax la dhalay iyo wixii ku dhalay iyo sida culummada qaarka ay qabaana walaalnimada laftooda nooc qaraaba ay waajibina iyo milkiga addoommo inaad leedahay ama xayawaan aada leedahay lahaantaas waxay kugu waajibina iyaduna nafaqo iyo zawjiyada xaas haddii aada qabtid xaaskaa marka nafaqo ayaa kaaga waajibaysa qol walbana marka daliilay leedahay wa nafaqatu lwaalidi waalidiina kuwa wax dhalay iyo walmawlidiina kuwa la dhalay usuushiya furuucdaa waajibatun waayo ma garate labadooda waa waajib waayo fa ama alwaaliduuna waalidiintu fatajibu nafaqatuhum nafaqooda waa waajibaysaa bishardayni laba shardi alfaqru faqri inayn waxba aysan haysanin iyo wazamaanatu inuu zaman ou yahay oo macnaha faqiirna waa yahay macnaa waxna ma kasbo karo ma shaqaysan karo labadaasaa isugu darantay aw ilfaqru waljunuun ana waa faqiir ama waana majnuun oo macnaa muktasib wax mid wax kasbo kara ma aha wa ama almawluuduuna kuwa la dhalana fatajibu nafaqatuhum bihalaati sharaa'ida saddex shardi bay ku waajibtaa alfaqru faqir inuu yahay wasiqaru iyo yaraan aw ilfaqru wazamaanat ama faqiirnimo iyo maarata yacni handikaabnimo qofkii waa zamin oo waxba maarata ma qabsan karo aw ilfaqru waljunuun iyo faqri iyo junuun waalidka in la nafaqeeyo waxaa asal u ah qowluhu tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnan ama ixsaanan sida qiraa'adka ay kala yihiin haddii ixsaana waxaa ugu weyn waalidkiiya wax mahaysato ah inuusa cuntadii ku hor cunin ou nafaqeeyo ou asturo xadiidkana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam ina adyaba maa akalahu rajulu min kasbihi wa ina waladahu min kasbi qofku waxuu cuno waxaa ugu wanaagsan wuxuu isagu shaqaystay weladkiisana waa kasabkiisa haddousa waxaysan weladka ma aragto amaa caruurta ilaahay wuxuu yidhi wacala almawluudi lahu risquhuna wakaswatuhuna bilmacruuf kan ilmaha loo dhalay hooyadii haysay haddii xataa ay kala tagaan waa inuu ku nafaqeeyo fa min baabi owlaa marka ilmihi inuu nafaqeeyo habartii haysa maadaama uu ku nafaqaynayo min baabi owlaa isaga inuu nafaqeeyo waxaa kale marka u dacwootay hinda bintu cutba nabigu u dacwootay calayhi salatu slam ay tiri ina abaa sufyaan rajulun shaxuux shaxiix waa nin bakhiilaho gacan adag walaa yucdiinii ma garati min almaali maa yakfiinii wa baniy aniya maarat yacni iyo caruurteeda wax nagu filona deeqana ma siinayo ilaa maa akhadnaahu min duuni cilmi wixii aan maaragtay aan xoga yar aan maarata isagoon ogeyn aan ka qaadano maaha mayma noo bannaanta markaasuu yidhi khudii maa yakfiika wa baniika adiga caruurtaada wixii kugu filan ka qaado bilmacruuf uga qaado xataa yuusaba ogaanin oo marka qofka hadduu gacan adag yahay ma garata laakiin wixii xoogaa laga qaato uusan ogeynoo ka daba kacaynin dad waxaa jira aan maarata iyagu aan gacantood wax bixi karin laakiin wixii laga qaato aan soo daba kacayn ya marka markaasoo kale si macruufa ayaa looga qaadan karaa markaas laakiin ad waa inay macruuf tahay oo aan lagu sii xadgudbin nacam marka wuxuu yidhi sheikhu wa nafaqatu lwaalidayni wlmawluudiina waalidiina walmawluudiina waajibatun waay fa ama alwaaliduuna kuwa wax dhalay fatajibu nafaqatuhum bishardayn alfaqru waa inuu faqiir yahay wazamaanatu inuu maaratay handikaab yaho waxba uusan qabsan karin ma garatay oo qof maaratay yacni aan shaqaysan karin inuu yahay nacam boosa qofka waxba aan shaqaysan karin aw ilfaqri waljunuun ama waa faqiir waana majnuun wax iskuma tari karo wa ama almawluuduuna fatajibu nafaqatum bihalaati sharaa'ida saddex shardi alfaqru waasiqaru waa faqiir waana yarya oo saqiir xoola ma lahaan karaa waa dhici karta haddii malyanis loo hibeeyo ya intaas xoolo loo hibeeyaa dhici karta aw ilfaqru wazamaanatu ama waana faqiir saqiir maahane laakiin waxba ma haysto waxaway waa handicab wa waa caajis waxuu shaqaysan kara lamaal wax ma qabsan karo waa jiis waxba ma qabsan karo ama maskaxda ama muruquu jiis ka yahay waxba ma qabsan karo aw ilfaqru waljunuun ama faqri iyo junuun waxaad moodaa marka inaysan walaalihii iyo habaryarihii aysan sheegin marka ayadana hadday u dhibaatoodaan waxaad moodaa inay culummada kale ay leeyihiin iyaduna waajibay noqonaysa wailaa qofkiiyo waxhaysta inuu maaragtay adeeradiis iyo walaalihiis iyo wax kaloo hadda ka xigsada aan la arkin ayada lafteedu waa ay keenaysaa marka ee intan waa hadhown inta ugu muhiimsan ayay kusoo gaabsadeen nacam wa nafaqatu raqiiqi raqiiqa iyo nafaqadiisii walbahaa'imina waajibatun waay walaa yukallafuuna laguma kafalo min alcamali maa laa yudiiquuna waxaysan awoodin raqiiqa iyo bahaa'imta iyadoo wejkay nafaqada ugu waajibsaan dhahnay waxaa weeyaan waa xagga mulkiga waay gacantaa ku haysa ma garad sida alla uu leeyahay sida maaragta nabigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam ma garad nabigu yidhi lilmamluuki risquhu wa kiswatuhu qofka maanta ma arkaysaa la leeyahay waxaa u waajibay risqigiisa iyo kiswadiisa walaa yukallafu min alcamali maa laa yudiiq marka waaba xadiidka laftiisoo matniga ka soo qaatay wuxuusan awoodinna camalka laguma kalifo bahaa'imtana waa sidoo kale nabigu waa ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dakhalad imra'atun innaara fii hiratin xabasathaa islaam baa naar gasho waxay ku gashay muklal ay xabistay falaa hiya adcamathaa ma aysan quudinin walaa hiya tarakathaa ta'kulu xashaasha alard intay isaga tagtay si ay maaragtay dhirta u cuntana iyo bahlaa yararkaana kama aysan tegin nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmari ihbatan an yaxbisa quutahu can man yamlik qofka waxaa dembi ugu filan wax gacantiisa ku jira inuu quudka oo marka uu ka xabiso marka iyagana lama ogolo kuwa iyaga marka nafaqooda waxuu ku waajibto waa milki marka haddaadan nafaqay kara dee xore addoonkan iska iibi xoolahan iska iibi sayibhum meelgey laakiin wixii anaa leh gaajaana u dilaya lama ogola islaamka fiir mas-uuliyadiisa meel walbaba nacam hadda markay hadda aada maqlaysaan gaaladan qofkii eyga gaajeeya maxkamadaa lasoo taaga soo maaha qofaa wuxuu moodaa inaan islaamku arrintaas wax ka lahayn eygan adiga haddaad xabisto waajiba kugu tahay dii kale carrigiisa kusii daa mukulaalka haddaad adigu xabisto iyo adiga rabaayad ku tahay nafaqey haddii kale carrigeeda kusii daa haddii kale naaray ku adi maxkamada soo teega nabigu naaro u ballan qaada soo maaha marka hadhow adiga gaali kufa annaga xuquuqul xayawaan keliya daryeelna sharcigaa daryeelay mar hore ilaahi subxaana wa tacala shaygan ama xoray oo banaankiisa ha yaaco adiga gacanta ma ku dhigtay dad iyo dunyo markaas adiga inaad nafaqaysid wa nafaqatu raqiiqi walbahaa'imi waajibatun waaye walaa yukallafuuna laguma kalifo min alcamali camalka maa laa yudiiquuna waxaysan awoodin wa nafaqatu zawjati zawjadii almumkinati dhiibtay min nafsihaa nafteeda waajibatun waajib waay almumakinati dheh wa nafaqatu zawjati zawjadii almumakinati is isdhiibtay min nafsihaa nafsadeeda isu dhiibtay zawjkeedii waajibatun waay mumakina waa maxay waxay tidhi gabar markuu guursay tir anugu inaan guriga aan u soo xaroodo oon gabar gurigeeda dhaqana diyaaraan u ah adiga meel igeyso aniga khalaas ree qof la qabaan ahay reerkayga diyaar dhaha inaan reerkayga dhaqdo min maalinta ay saas ay iclaamiso nafaqadaa kugu waajibtay laakiin haddayd imtinaacyo tiraa maya sanad iisug jaamacadaan dhammaysanaya kanaan dhammaysanaya iyada xagga imtinaaceeda uu ka yahay guriga aysa soo gelin nafaqa ma lahan waajib makuma lahaan wixii kale waa ixsaan laakiin markay tirado aniga reernimadii diyaaraan u ah markaasaa nafaqadu ka bilaabanayso sharciga wax waa kala tuura bur iyo biyaa loo kala tuura isku daadaa mala wa nafaqatu zawjati zawjadii almumakinati isdhiibtay min nafsihaa nafsi zawjka isu dhiibtay oo tiri aniga inaan dhaqmo diyaarun ahay waajibkeyga guriga aan soo galo oon xaas kuu noqdo waajibatun waajib waa wahya iyaduna muqadaratun waa la qadaray oo macnaa waxay waa la jaanguuye sida madhabka shaaficiga uu qabo macnaha waxa wey waa wax jaango-an wey fa in kaana zawju zawjka haddii uu yahay muusiran mid waxhaysta fa muddaani laba mud waaye waa taqriiban labada mud waa kiilo camal ilaa hadda saaca waa afar mud saaca hadda laba kiilo wax yaraan ku bixinaa soo maaha marka waa kiilo iyo wax yar waaye oo min haalibi quutiha cuntada ay cunto cuntadeeda caadiga ah oo mustawaheedoo kale ay cunto wa min al udmi iidaanka iyo walkiswati dharka iidaanka waxaa soo galaya dee saliidii iyo maaragtay dallicii iyo hilibkii iyo waxaas waa soo gelaya iyo walkiswati kiswada aratirkana maa jarad bihi alcaadatu caadadu waxay ku dareersatay wa in kaana mucsira mid faqiirahoo maxaysataa haddii uya famuduun wey yacni nuskiilo ama qamxi ah ama geley ah ama beriis haddii la helan hadde waa waa kaas iyo wamaa wamaa yactadimu bih wuxuu ku iidaamto almucsiruuna dadka fuqarada ah wayaksuunaha iyaguna ay xirtaan wa in kaana mutawasidan ku dhexdhexaada hadduu yahna fa muddun wa nisfun soo maahan waa kiilo rubac dhiman soo maaha wa min aludmi walkiswatina alwasadu dhexdhexaad wa in kaana hadday tahay miman yukhdamu midluhaa iyadoo kale mid booyaasa loo qabto haddii ay tahay oo gabar hadda loo adeegi jiro gurigeedoo mustawa sare ahayd fa calayhi korkiisa waxaati ikhdaamuhaa inuu maaragtay booyaaso u qabto qof u adeego ama addoon ha ahaato usoo gado ama xorro ahaatee inuu booyaaso u qabto hadda nafaqadii waa lagu waajibiyey waa in acsara hadduu faqiiro binafaqati hadduu ku faqiiro ka cajiso oo islaamtii masruuf iyo marasho u waayey falahaa fasku nikaax nikaax inay fasakhtilid qaaliga u tagto wakadaalika in acsara hadduu ku faqiiro bisadaaqi meherkii qabla dukhuuli intuusan u galmoon waa uu mehersadoo labiiyo labaatan ariguu ku mehersaday ama kun doolaruu ku mehersaday waxay tiri kun doolar adoon gacanta ii dhiibin aroos ma jiro ku male qajac male soo maaha maarata calaa luqati alcasri waa marka weeluu ka keenou garan waayo marka inay fasakhatay leeda dad badan ixsaana la iskula joogaa laakiin ragga qaarka haddii loo dhuuji lahaa gabdho badan hadda ixsaana lagu hayaa maana hadda gabar yeelaysa maa jirin iskiilo beriisa kiilo iyo xoogaa iidaama dallac yar ku jooga maa jirta allah almustacaan haye nafaqada marka zawjeenka waa qur-aanka ku tusiyey qowluhu tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka fadlay iyo bimaa anfaquu min amwaalihim xoolada inay bixiyaan iyo haddee axaadiida badan oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma garatay haweenka markuu xuquuqdooda uu ka hadlayo walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna eesh bilmacruuf sida macruufkoo la yaqaano marka imaamu shaafici laba qowlow ku leeyahaa meeshaan nafaqada ma wax in go-anoo isagoo xagga iidaamka iyo dharka ayaga waxuu leeyahy maa jarad bihi alcaadatu laakiin xagga xubuubta iyo raashinka ma in go-ana mase waa waxa mutacaarafka iyo awoodda aayadda ilaahay wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala liyunfiq duu sacatin min sacati qofkii wax haysta waxa u munaasaba ha bixiyo waman qudira caleyhi risqu ninkii risqiga uu ku dhiban yahana wax ma haysataana falyunfiq mima aataahu allah laa yukalif lahu nafsan ilaa wasaca iyo xadiidkan laftooda walahunna calaykum risquna kisrun macruuf macruufkuna shayga curfiga caadada la yaqaano oo gabadha haddii la siiyo iyo dadka ku asaaga oon laleeyahin alla ilaha gabadhan waa loo darnaaday aan la dhehayn soo maha gabdhaha asaageeda iyo dadka asaga mustawihiisa intuu siiyo waa qofka aan lehayn alla ilaha gabadhan waa loo daran qowlka qadiimkao shaafici wuxuu ku tegey in aan suus iyo maarata mid lagu qadarin curfiga wixii curfiga awoodiisana ah in la qiyaasayo laakiin qowlkiisa jadiidka oo madhabka ayuu wuxuu yidhi maye doodaa badanaysee waa in la qiyaaso waa ninka muusilka la yidha laba mud hal kiilo maalintii xubuuba bixi siryaalka kan kalena maaragtay kiilo ilaa rubac kan faqiirkana maaragtay nuskiilo bixi waa hal mud ilaa waa nuskiilo taqriiban maxaa kugu dalilaha la yidhi wuxuu yidhi wax kale ma dilila kafaaraadka waxaa ugu badan kafaaratu dihaarka iyo ninku markuu ka cajizo waxa waaye sitiina miskiina hala quudiyaa layidhi ma garatay miskiin kastaba laba mudaa la siinaya marka taasaa ugu badan waxaana ugu yar kafaaraadka oo kaloos oo maaratay oo inay mud maaragtay in la bixinayo kafaaraad kale sida yemiinta iyo kale iyo maaragtay fidyada soonka qofka iska afuroo kale marka taas waa xadka ugu badan oo kafaaratu dihaarka taasna waa xadka ugu yar iyo dhexdhexaadka laakiin culimo badan oo shaaficiyada ah waa xataa waa aqbali waayaan midkan mudka iyo nin adrucilaa waxuu dhahay haddaan madhabka ka hebaysanaynin meelan u qaado ma aqaan nawowi laftiisa sharxa muslim xadiidka abu safyaan markuu safax oo sharxay wuxuu ihi xadiidka wuxuu xujo ku yahay dadka nafaqada qadaray sababto nag wuxuu ihi khudii maa yakfiika baniika bilmacruuf curfiga la isla yaqaano adiga calaa kulli xaal qowlka qadiimka iyo madhab kaloo jumhuurta unbaa raajixa caadaduna hadda dhaqanku saasuu ku socdaaho wax hadda inta subaxdii nuskiilo cidda inta usoo beega ama kiilo usoo beega dhahay intaan ku qayb ma jiro macruuf macquul ma aha marka sidaas curfigaho nusuustana ay ku socoto qowlka qadiimka shaafici culummada kalena ay ku tageen taasaa marka xogaa raajix laakiin maadaama madhabku hadda uu sidaa ku socda waa akrinaynaa marka wa nafaqatu zawjati zawjadii almumakinati isdhibta min nafsiha waajibatun wahiya muqadaratu waana la qadaray waa sida soo socdo fa in kaana zawju muusiran hadduu famuddaan waa laba mudo waa hal kiila camal iyo wax yar oo min haalibi quutiha quudkeeda maaragtay kan u badan ah ma beriisay cuntaa ma waxay cuntaa maaragtay sareen ma masago masegelle ma digir wixii la cun ay u badan tahay wa min aludmi walkiswatina maa jarad bihi alcaada tan waa sax weeye ud yacni iidaanka iyo dharka waa wixii caadadu ku dareysto isaga tabartiisa marka tan kalena sida qowlka qadiimka in lagu soo codsiiyey ahaa wain kaana mucsiran hadduu yana fa muddun waaye iyo wamaa ya'tadimu bihi waxa ay ku iidaamtaan almucsiruuna wa yaksuunahu ay dhar ay ka dhigtaan marka iidaamkaad waxyaala badan oo jubnoo noqon karaa murabaadu noqon kara wixii un lagu iidaamto hadba maaragtay xadaaradu meesha ay marayso hadda annaga marka hore iidaam waxaan u naqaana subag ama saliid oo dee suugada lagu dallacdo ama canjeelada subaxdii lagu qoyso maaha laakiin hadda meeqa iidaanaa jirta boqolaal waa batin wixii marka hadba mustawaha la joogo nacam wain kaana mutawasidan hadduu yana fa muddun wa nisfun waaye waa mud iyo nis oo macnaa waxbaa waa kiilo ilaa rubac wey wa min aludmi walkiswatina alwasatu dhexdhexaad wain kaanad gabadha hadday tahay man yuqdamu miluhaa mid iyadoo kale loo adeego oo cid xoogaa mustawa maciishadu ay sarase ka dhalat fa caleyhi ikhdaamuhaa inuu dad u adeego gabar lasoo dallaciyo hadda weligeedba aan dheri kari la dhihin hadhow marka waa inuu waxuu leeyahay asagaa isku doontee waa inuu qofku khidmayo u keeno laakiin da mujtamaca kale dabaqaadkaas waa jiraan laakiin soomaalida waa mujtamac uga dabaqaad liita gabadha madaxweynaha iyo wiilka baadiyka hadday issoo aroosaan waa isfahmayaan hadda soomaalida ninka dabaqaad male ayi ninka ugu taajirsan iyo ninka hadda baadiye ka yimid oo xoogaa landan afar beri ka shaqeysa hadday isguursadaan yatafaahamuun mujtamaca dabaqii asal maba ahanba soomaalida nacam allaahuma dadkaas masaakiinta nasoo ka beenbeenta ku duraayaan maaha laakiin da waxay leeyiin qofaa bakti cunaa nasol hadda baktiaba la wada cune ajiiba ma jira ilaa man raxim allaahi dadka bilaash u caayaan hadda allah mustacaan haye waa in acsara haddii uu marka ou faqiiro oo macnaa uu ka cajiso binafaqatiha nafaqaysa ku faqiiro uu ka cajiso ou taagba u waayo falahaa fasqu nikaaxi bay leedahay soo maaha laakiin way sabri kartaa hadday sabarto waxay yeeli kartaa inay sabarto iyadu meelaha iska maaragtay waxuun iska raadsato qaraabadeeda iyo ka noolaato sida haddaba loo badan yahay ama ay deymato hadhow deynka korkiisau noqona isagaa bixinaya haddii kaloo aysan ku sabri karin qaaliga intay u tagto iska fasakhay leedahay falahaa fasqu nikaaxi wakadalika in acsara haddii uu ku faqiiro bisadaaqa sadaaqa hadduu bixi waayana laakiin waa goorma waa qabla daquuli intoosan u galmoon intoos u galmoona tiri kunkii gani aadama kunkii da ugu meertay keen ma hayuu yiri khalaas qaaligii u tegaysa waxay ninkan meherba ima haye muxuu igu xalaashanaya iga fasakh waa ka fasakhaya marka qaaligu haddii ora faslun fi lxadaanati xadaanaday u baabaya xaaw kitaab nikaaxa khatimayna insha allah tacaala xadaanadu waxay ka timi min alxadl meeshaan oo kilkisha ah ayay ka timi oo macnaha ilmaha marka la dhaqaalaynayo hadda waxawaaye baalkaa la geliyaa soo maaha waa la kuliyaa hooyadu halkaanay gelisaa marka marka waa dhaqaalahaas waxaa laga keena ilmaha marka la dhaqaalay halkaan goshaa lagu hayaa waa la dujiyaa marka halkaasaa laga keena sharci ahaanna waxaa weeye waa qof oo maanta ma arkaysaa tarbiyatu man laa yastaqilu biumuuri qof aan asagu arrintiisa aan isku filnayn in maaragtay la tarbiyeeyo bimaa yasluxuhu wax usuubada wa yaqiihi camaa yaduruhu markaa wixii dhibaataana ka difaaca marka ilmihii xadaana u baahan yihin sidoo kale qofkii majnuuna qofkii zaminka ahaa oo macnaa isaguna caajiska ahaa maaragtay oo jiiska ahaa mucawaqa ahaa ma garata waxuu u baahan yahay nacam haye wa idaa faaraqa arajulu hadda labada qof hadday isqabaan hadda shaki ma leh hooyadaa xadaanaynaysa odagiina usoo shaqaynaya laakiin goormaa markay nisaacu iyo ay imaanaysa markii ay kala tagaan wa idaa faaraqa arajulu haweenkii haddii rinkii haddii uu faaruqo macnaa oo furo zawjatuhu xaaskiisii walxaal lahu oo u sugnaaday minhaa xaggeeda waladun ilmo ou ka leeyahay walad markii la adlaaqo wiil iyo gabar waa isku mid halkaan nacam sida hadda carabta caadiga welad hadday joogaan waxay uga jeedaan wiilasha laakiin welad macnal mawluuda looga wadaa halkan kula dhalay gabar iyo wiil waa noqon karaa fa hiya ayadii axaqu ayadaa maaragtay u xaq badan oo mudnaasho leh bixadaanatihi inanka dhaqaalayntiisa iyo xanaanayntiisa anaguba xanaanaan dhahna marka fas tafsiir uma baahan ma garatay war wax xanaanaya ninka wax ma xanaanee yaqaano xoolo ma xanaanee yaqaano waa af carabiga laftiise daadkiyaa nuun ku bada xanaano aan dhahna ilaa sabci siniina toddoba sano intii laga gaaro ilaa waa markuus ilmuhu isku fileen markaasna hooyada u faraa dhuudhuuban xaaladaas uma yukhayaru waxaa la khiyaar gelinayaa beyna abaweyhi labadiisa aabbo ayaa maaragtay ayaa la khiyaar gelinaya midka uu doorto fa ayuhumaa keedii labadooda koodii ikhtaara ou doortaa sullima ileyhi loo sallimayo kii asaga uu doorto ayaa loo sallimaya nacam meeshii hore aan soo maaray wain acsara binafaqatihaa falahaa fasku nikaaxi waxay u deliishadaan ahar xadiis saciid lmusayib oo mursala mursal sibca qawi nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa nin loo sheegay naagtiisa wuxuu ku masruufo waaye markaas wuxuu dha nabiga yufaraqu beynahu ala kala geynaya marka meeshaas waxuu delita wain acsara binafaqatihaa falahun fasku nikaaxi wakadalika in acsara bisadaaqa marka maraashiishu waa laakiin mursal ibn saciid ibn sib xooga waa qawi waa dee caqliguna waa keenayaa marka ilaa qofkan waxay haweentu ay isugu dhiibtay waa inuu masruuf u heli karo haddii kale meesha muu ku dayacaa marka nacam haye xadaanadii weeye idaa faaraqa arajulu zawjatahu haddii uu faaruqo lahu minha walad fa hiya axaqu bixadaanatiha iyadaa u xaq leh ma garata sababtoo ah nabiga caleyhi salaatu wasalaam islaan ayaa usoo dacwootay bal gabadhaas dacwada maanta ma arkaysaa say usoo ridatay si cajiibi lahay maaragtay dacwada usoo ridatay waxay tidhi yaa rasuul allah ina ina ina bnii haada inankaygan ma u jeedaa kaana batnii lahu wicaa calooshaydaa weel aan ku hay u ahayd markaan uurka lahaa wathadii lahu siqa naaskaygan waxaa sibraar oo biyaha ka dhuuqo u ahaa oo zaadka ugu jiro wa xajrii lahu xawaa dhabtaydana meel koobtoo gogolay u ahayd wa ina abaahu dallaqanii aabihiisna waa i furay wa araada an yatasacahu mini waxaa rabaa hadda inuu iga qaato iga dafo say u dacwoota bal arag garta usoo xujada usoo ogatay fa qaala la rasuul lah sal alla alay wasalam anti axaqu bihi maa lam tankixi anti axaqu bihi maa lam tankixi haddaada guursan adigaa u xaqnimo badan sidoo kale cumara asaguna islaan furay waa caasim hooyeysa inay ahayd aan u malayno ansaariyad ahayd marka wiilkii inuu ka qaato damaco ma garat marka abubakra marka wuxuu yidhi ma jirto o dhah wuxuu yidhi hiya acdafu wa aldafu wa arxamu wa axaqu wa arfa o dhah ayadaa kaaga caadifo badan oo kaaga ludfi badan oo kaaga naxariiso badan midda kale wuxuu yidhi riixdeeda keliyaha ku filan uu yidhi maaragtay hooyadaas keliya maad maaragtaysa dugaalkeedaa ka ah wax walba uga fiicana boqolaal aada siiso ilaa ilmo markay yaryihiin waa hooyo wey marka saas wey ilaa sabci sina iyadaa u xaq leh huma yukhayaru beyna abaweyhi labadiisa aabbo ayaa la khiyaar gelinaya markuu toddoba uu gaaro toddoba keliya maan markuu tamyiz uu noqdo toddobada wacana sinu tamyiizkaa u badan laakiin waxaa la fiirna qof wax kala garanayo umuurihiisa hoose asagu maaragtay xalliso kara oo kale marka uu gaaro fa ayuhum akhtaara sullima ileyh marka kii uu doorto ayaa loo sallimaya islaan kale ayaduna dacwooto waxay tiri inankaaga yarkan waa soo korsaday tiri aabihiisuna afra xataa saqaan minbiri cinaba ceel oo xoogaa madiina laba mayl meelahaasu jiro iga soo dhaamiyey tiri maanta way anfacay waa ciil tire hooyo wiilkeeda usoo dhaamiyey waa wax weyn waa yaa soo maha dadkan hadda laleeyahay iyagoo waaweyn laleeyahay maaragtay waa maxaa teenage waxay ku tooran yihin aan la arkin de cunuga markuu wax yar uu gaaro cidda waa anfici jire ma garata cadow ka celiya maaragtay beerta usoo faliya geela usoo hooya soo dhaamiya waxbaa lagu qabi jira soo maha marka wiilkii maanta waa iisoo dhaamiya waxay tiri biyihiiba iisoo qaaday tiri aabiisna iga qaadan rabaa laakiin markaa cunugii waa soo weynaad marka nabigu wiilkii u yeera wuxuu dhe haadaa abuuka haadii ummuk fakhud biyadi ayihimaa shita midkaa rabtay raacow dhah fa akhada biyadi ummihi hooyadiiso marka gacanta qaso fandalaqa bihi waa la kacday marka waa wadatay nacam axmed iyo maaragtay yaa wariyey qeyrkiis min xadiid abi hureyra nacam iyo asxaabu sunan waana saxiix wey haye wa sharaa'id alxadaanati xadaanada shuruudeedana saabicuun waa toddobo ilaa xanaanadu waa qofkan in meel la gaarsiiyo la dhaqaaleeyo wey oo maaragtay la ilaaliyo marka qofka mas-uuliyadaas loo dhiibi karaa waa qof maaragtay intaa muto inuu yahay alcaqlu caqli qof caaqil inuu yahay qof majnuuna cidi waxba dhiibi karta abadilaa ilmaha guba walxuriyatu inuu xor yahay addoon haddee sayidkii sayidka khidmadiisa ku mashquulsan yahay kashaba ma helo maantana beer u dir xagga u dir soo maaha waa lagu shaqaysana iyo wal islaamu islaamnimo oo gaal haddii muslin gacanbuu ku dhigi karaa walcifatu iyo qof dhowrsan inuu yaho waa sharaf leh qof ilmihiiba fasaadinaya ma garati balaayo iyo qashin ku dhex jira khamro iyo qurun iyo maaragtay baab kale ku dhex jira may walamaanatu qofki inuu aamin yahay haddii aabba iyo hooyo tahaba qof ilmihiiba kharibayo oon loo aamini karin diin iyo dunyaba ma jiro waliqaamatu inuu negi yahay oo safar hadday noqoto ilmihii aabbaha iskala heliyay sababt waxaa weeye ilmahan hadhow nasabkoodii abtiriskoodaa dhumay nasabkuna waa muhiim waa walkhuluwu min zawjin haweenta marka loo dhibana marka waa inaysan nin lahayn waa kii nabiga ku yidhi cala slam anta axaqu bi maa lam tankixi ilaa aad ka guursato laakiin waxay yidhahdaan hadday guursato qof ilmaha maxram u ah oon ilmaha ku dhibtoonaynin sida waa furo maalan walaalkiisaa guursaday waxaa guursaday wiil maaragtay inanka ilma adeer la ah aa guursaday oo aabbuhu adeer u yahay waxaasoo kale haddii ay taho ilmihii ay raalli ay ku yihiin waxa weeye markaas way haysan kartaa fa in ikhtalla haddii oo dhimo minhaa shardun saqadad xanaanadii way ka dhacaysaa odagay usoo noqonaysaa wa sharaa'id alxadaanad laakiin odagii hadduusan caqli iyo diin midna lahayn hooyadaa iskale markaas wa sharaa'id alxadaanati sabcun alcaqlu caqligii iyo walxuriyatu inuu qofkii xoreeya walislaamu walcifatu dhowrsanaanti walamaanatu iyo waliqaamatu nagaasho hooyada waa inay meeshii aabba u joogjoogto hadday meel kale u safrayso oo ka fog hadduusan aabbii u idmin aabbaha xaqule iyo walkhuluwu min zawjin inaysan markaa nin lahayn fain ikhtalla minhaa shardun saqadad xanaanadii markaas way dhacaysa wallahu aclam sal allah cala mxamed